bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a laba qof oo ganacsato ah ayaa ku geeriyootay mid kalena wuu ku dhaawacmay dhab xooggan oo ka kacay suuqa bakaaraha kaasi oo sidoo kale geystay khasaare hantiyadeed wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku sagootiyey konton dhallinyaro ah oo tababar ku saabsan maamulka hawada soomaaliya ugu ambabaxay dalka kenya wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliyana waxay bilowday dibyoogyeelidda naadigii cayaaraha ee batroolka oo muddo ka badan labaatan sano ka maqnaad saaxada ciyaaraha dalka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyey magacaabista guryihiisa wasiirada isagoo dhinaca kalena sheegay in la xallin doono wixii tabasho ah iyo safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika oo sheegtay in dowladda dalkaasi ay kala hadashay wax kaqabashadii dhibaatooyinka lagu hayo soomaalida ku ganacsada dalkaasi koonfur afrika waa habeennimo isniinah talaada ay soo gelayso toddobiyo labaatanka bisha februari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo anigoo ah muxiidiin macalin cabdulle laba qof oo ganacsataha ayaa ku geeriyootay mid kalena wuu ku dhaawacmay dab xooggan oo maanta ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasi oo sidoo kale geystay khasaare hantiyadeed waryaheena cali axmed shiikaalow oo gaaray halkaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey suuqa weyn ee bakaaraha waxa uu geystay khasaaro badan oo hantiyadeed waxaana uu dabku saameeyey qaybo badan oo ka mid ah suuqa dabka ayaa waxa uu ka kacay suuqa maacuunta lagu iibiyey isagoo markii dambena kusii fiday qaybo ka mid ah suuqa sida qaybta bacadlaha qaybta dahablaha iyo qaybo kale gaar ahaan qaybta ay isticmaalaan dadka farsamada gacanta wax ku soo saara dabka ayaana gebi ahaantiis waxa uu baabiyey suuqa maacuunta lagu iibiyo oo baaxad weyn oo ka mid ah suuqa ku fadhiya dabka ayaa waxa uu socday muddo ku dhow shan saacadood waxaana markii dambe lagu guulaystay in la demiyo dabdemiska ayaana qayb weyn ka qaatay deminta dabkaas oo maamulka gobolka banaadir iyo shirkado kale oo gaarba loo leeyahay ay dabdemiskooda gacan ka geysteen cabdulaahi saney waa agaasimaha waaxda dabdemiska ee maamulka gobolka banaadir waxaana uu sheegay in dabka uu geystay khasaare aad u badan iyadoona ay ku dhinteen laba qof oo ganacsato ah halka qof kalena uu ku dhaawacmay khasaaraha ka dhashay sidan kaasana waa khasaare aad u weyn oo suuqa lagu gado maacuuntii alaabtaas wuxuuna ku dhex yaalaa bakaaraha dhexdiisa sidan qiyaasayna ilaa shan boqol oo square marka wuxuu ka dhacay saddex meelood oo kala duwan laakiin waxaan qiyaasayna saddex shan boqol oo isku weer ah macnahaas oo wareeg isaan qiyaasayna dabka ka dhacay marka sidaas darteed khasaaraha waa weynaay waxaanu bilaawday anaga nala kusoo wargeliyay toban saaca baynu dadka markaan weydiinana saacad ka hor oo dabka socday marka anaga nala soo wargelinaya marka asoo dabkii ilaa ay qabsaday ugu yaraan boqolaal dukaamo yarada ayaa anaga meesha tagnay waxaa noogu weynaa marka dhibaatadaa waxeeda meel aan ka demin ayaan waana jiyad aan ka galan waana jiyadka yar oo loogu talagala qaybta lagu lugaynayo bis laakiin aan baawarta geli karin kadib aan waxaan wacnay baale baalahaas aan jiidka furay dadkii ganacsatada ahaa ee hantidooda ku gubatay ayaa waxa ay sheegeen in xalay xilli dambe uu suuqa dab qabsaday balse aysan ogeyn sababta ka dambaysay inuu dabkaasi bilowdo waa isaga maqaadiir rabbigu waaye xag rabbi ilahay nooga dulmin annaku ilahay nama dulmin itixaam weeye itixaamyada ka mida masiibooyinka ay ka mid yihiin masiibooyinka hadda maanta waxaa weeyaan waa masiibooyinka ugu khatarsan oo dalka ka jira ayay ka mid tahay saddex masiibo waaye abaarihii waaye waa colaad waaye dab waaye waa masiibooyinka marka ilaahay baan ka baryayna ilah masiibooyinka naga bixiyo meeshaana waxay ahayd meel masaakiin iyo dad xoolahooda ku jiraan ay ku nool yihiin ay ahaayeen meesha tan nin walba wixiisiioo la carar yaa la carari karaa alaabtii bakaaratiila ilaahay ha mataqaanaa ilaahay baan baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha noo kaalmeey intii uu dabku socday waxaa suuqa tegey intooda badan mas-uuliyiinta maamul gobolka banaadir iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga kuwaas oo qayb ka qaatay deminta dabka iyo gacansiinta dadka ay dhibaatadu soo gaartay guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo tegay goobta ayaa waxa uu sheegay in dabka intii uu socday ay jiraan gawaarida dabdemiska caqabado badan oo ay la kulmeen waxaan leenahay ilaahay beddel khayr qabaha siiyo waa runtii ciidamada ammaanka iyo gobolka banaadir debdemisyadiisii iyo baallooyinkii gurmad ayaa la fidiyey iyo shacabka oo aad iyo aad isu kaashanayo mahadee ha ka gaarto ayaan leennahay laakiin suuqa bakaaraha wuxuu u baahan yahay waa markii labaad uu gubanayo muddo bil gudaheed ah ama laba bilood gudahood ayuu gubanayaa wuxuu u baahan yahay aragti gaar ah iyo in dib loogu noqdo dhismaha iyo qaabka suuqa bakaaraha uu ku shaqeeyo waa markii labaad ee laba bilood gudahood uu suuqa bakaaraha dab ka kaco in suuqa weyn ee degmada wadajir isna sidan oo kale uu dab dhowaan ka kacay cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho dhinaca kalena ganacsatada gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dabkaasi oo maanta ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho gudoomiyaha ganacsatada gobolka banaadir cali xuseen ibraahim kabaqori ayaa warbaahinta uga warramay dhibaatooyinka dhib markaasi dabkaasi uu ka soo gaaray ganacsatada suuqaasi
ayaa xilligii salaada subax ka hor afartii aroornimo ayaa dab ka kacay suuqa bakaaraha wuxuuna dabkaasu ka kacay meesha loo yaqaano suuqa alkhaliifa ee bacallihii hore bakaaraha meeshaas sida lagu yaqaanaba ganacsiga suuqa bakaaruhu waa kala waa kala qayqaybsan yahay meesha bunka meesha bunka lagu shiido maacuunta cawda ganacsiga qaybihiisa dadka danyarta ay u badan yihiin ayuu ahaa aada iyo aada u ballaartay suuqaas wuxuu gaaray dabkaasu ilaa carwooyinka waaweyn ee dharka lagu gado wuxuu kaloo gaaray oo laga hortegay ugu dambeyntii lagu dameeyey suuqa dahabka marka khasaaro runtii aada u ballaaran ayaa maxaanku idhaha ka dhalatay dabkaas waxaan dhihi karaa haddii aanay joogi lahayn ama aysan qayb weyn ka qaadan lahayn debdemisyada shirkadda hormuud iyo weliba maamulka gobolka banaadir inuu saameyn intaa ka ballaaran yeelo lahaa iyadoo marka dadweynuhuna ay gacan ka geysanahayaan iyo ganacsatada iyo gaadileyda qaybo ka mida cagafcagafyada iyo booyadaha iyo dabdamisyada shirkadda hormuud iyo maamulka gobolka banaadir intaba ayaa lagu guulaystay ugu dambeyntii runtii in la demiyo marka runtii dabku sidaasoo ahaa marka waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda haddii aan nahay rugta ganacsiga gobolka banaadir annagoo la kaashanayna rugta ganacsiga qaranka maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe intaba inaan qorshihii ka hortagga masiibooyinkaas dabka ugu horeeyo inaan wadno soona dedejinayno waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku guuriyooday iyo eheladoodii waxaan ilaahay ugu baryaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo waxaan mar kale ayagana aan leeyahay dadkii hantidu ay ka gubatay ilaahay bedelo qayr qaba ha ugu bedelo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku sagootiyey konton dhallinyaro ah oo tababar ku saabsan maamulka hawada soomaaliya ugu amabaxay dalka kenya waryaheena axmed cali kaahiye ayaa warbixinta warkan faahfaahinaya garoonka diyaaradaha aadan caddi ee magaalada muqdisho ayaa kulan sagootinah loogu sameeyey dhallinyaro loo diyaarinayo inay ka howlgalaan hay-adda asaadaasha hawada soomaaliya islamarkaana ay la wareegaan maamulka hawada soomaaliya muddo dhowr bilood ah ayayna tababar la xidhiira maamulka hawada iyo hagitaanka diyaaradaha ku soo qaadan doonaan waddanka kenya waxaana maanta ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha aadan caddi kulanka sagootinta ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane cali axmed jaamac jengeli wasiir dowlaha wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxaana mas-uuliyiintu ay la dardaarmeen dhallinyarada dhalintani loo tababarayo inay ka howlgalaan hay-adda saadaasha hawada soomaaliya ayaa koor uraafaya konton waxaana ay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo boosaaso sida uu sheegayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya mudane cali gacal afar iyo toban waxay ka baxday somalilan tobanna waxay ka baxday puntland labaatan iyo toddobana maanta ayay halkan ka baxaysaa dhallinyaradaas waa dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira mujtamaca soomaaliyeed uu ka kooban yahay ku yimiday imtixaan iyo aqoontooda wasiir dowlaha wasaaradda ayaa isna sidoo kale ka hadlay halkaasi isaga oo dhiirigelin siiyey dhallinyaradani tababarka u baxay sidoo kalena waxa uu sheegay inay jiri doonaan qaybo kale oo markaasi u bixi doonaa si iyana markaasi ay usoo bartaan cilmiga noocaana mudane cali axmed jaamac jengeli wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa la dardaarmay dhallinyaradani ka hor inta aysan ka bixin garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho waxaana uu u soo jeediyey inay ka faa'iidaystaan cilmiga la barayo oo ah mid ka mid a cilmiga dunida ugu muhiimsan islamarkaana ay u diyaargaroobaan shaqa culus oo ay qaranka u qaban doonaan aviationkeena dadka ka shaqeeya dadka ugu fiican bay ahaan jireen intaan la burburin aviation aad magac ulebaynan ahaan jirtay dad mas-uuliyiina oo aad iyo aad xilkasay ahayn weliba mushahaaro yar ku shaqaynaya idinka waxaa la filayaa in mushaharooyin fiican laydinku qoro laakiin berigaa mushaharooyin yar bay ku shaqayn jireen aqoontooduna aad bay u sarraysay saa darteed nasiib baad leedihiin wakhtigan inaad soo gasheen dib baa loo dhisayaa hay-addii hay-addii hay-ad madax bannaan bay noqon doontaa hay-ad iyadu dhaqaalaheeda maamulatay noqonaysaa dhammaantiin danjirayaal baad u tihiin ummadda soomaaliyeed meelaha aad waxbarashada u tegaysaan waxaa laydinka arkaa soomaali lagu qiimaynaya qaar ka mid a dhallinyaradani sagootinta loo sameeyey ee u ambabaxay waddanka kenya ayaan ayana wax ka weydiinay dareenkooda fursadda ay haystaan iyo dardaaranka ay mas-uuliyiintu siiyeen kulley wixii dardaarana iyo wixii talo iyo tusaale ay dhammaan maamulkuna siiyeen iyo madaxda sare waxaan umalay way ka soo bixi doona maanaha arrintanna waa arrin juhdi u baahan ardayda hadda soo baxda arkaysaan arday lagu keenay juhdigooda iyo dadaalkooda iyo wadaniyadooda iyo waxqabadkooda intaba wey marka runahaantii rajada waxaan filaynaa dafcada ugu horraysa maantaan nahay inaan noqonno dafcada berri ka maalin la tilmaami doono haddii alla ka dhigo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu mid khayra nooga dhigo oo dalkay dadka anfacda annaguna aan maaragtay ku shaqayno waanan dadaalaynaa waanan ka taxadaraynaa waddankeeda iyo mas-uuliyaddiisa intaba haddii ilaahay idmo
wasaaradda badroolka iyo macdanta soomaaliyana waxa ay bilowday dib wegileelidda naadigii cayaaraha ee badroolka oo muddo labaatan sano ah ka badan ka maqnayd saaxada ciyaaraha dalka mustaf maxamed warcadeye ayaa warbixintaana faahfaahinaya munaasabad maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda qaar ka mid a xiriirada kala duwan ee dalka iyo ciyaartooy lagu aasaasi doono naadiga isboortiga ee batroolka gaar ahaan ciyaarta kubadda miiska oo bilow u noqon doonta dib u soo celinta naadigii batroolka guddoomiyaha xiriirka kubadda miiska maxamed xaaji cali oo ka hadlay munaasabadda ayaa tallaabo horumar leh ku tilmaamay dib u soo noolaynta naadigii isboortiga ee batroolka oo ka mid ahayd naadiyadii ugu waaweynaa dalka runtii wuxuu ahaa naadi meel walba ka wanaagsan batroolka markii la yidhaahdo kubadda cagta koleyga naadi isku filan uu ahaa koox ma aheenoo naadi uu ahaa haddaan u soo noqonno table tenniska table tenniska wuxuu ka mid ahaa ciyaart markii loo fiiriyo xul qaran ahaan kaalintii ka geli jireen adduunka waxay ahayd meesha ugu fiican carab ha noqoto africa ha noqoto meel walba ha noqoto sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socota xiriirada kale ee dalka ayaa iyaguna bogaadiyey tallaabada lagu howlgelinayo naadiga isboortiga batroolka oo muddo ka badan labaatan sano ka maqnayd garoomada ciyaaraha dalka
waxaan kaa dhiganaynaa wasiirka ugu horreeyey oo bilaabo inuu naadi soo nooleeyo naadigaas aad noolayso haddana waxaan kaa rabnaa inaad noo noqotid naga qaadid talo sharaf weyn ayay noo tahay inaan mataqaanaa dib u soo nooleynta naadiga betroolka sababtu waxay tahay waxa waaye wuxuu ka mid ahaa naadiyadii beresamaadkii jiray ee magaca lahaa aad iyo karaamada lahaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim ayaa qorshaha wasaaradda ku tilmaamay inuu ka ballaaran yahay hal koox ka mid a naadiga batroolka balse ay rajaynayaan in ay gebi ahaanba soo celiyaan qaybihii kala duwanaa ee naadiga batroolka dabcan baahida aan qabno ee xagga isboortiska way badan tahay suurtagal maaha naadigii oo dhanna in hal mar la wada bilaabo suurtagal maaha laakiin tallaabo walba mar ayaa la qaadaa sida la sheegay labadii ayay ahayd marka naadiga la sameeyey laakiin markii lagu soo daray cayaaraha fudud ii ayay ahayd so marka haddii la yidhahdo maanta tallaabadii koowaad ayaan qaadaynaa oo ah inaan tenniskii kubadda miiska aan ka bilaawno oo dhallinyaro yaryar oo soomaaliyeed inaan fursad siino ay ka ay bartaan haddii aa la yidhaahdona qorshaa noo degsan oo ah in sannadaha soo socdo aan naadigii oo dhammaystiran aan ka shaqayno dib u soo noolaynta naadigii batroolka ee wasaaradda macdanta iyo batroolka ayaa qayb ka ah naadiyadii dalka oo labaatan sana kadib intooda badan dib loo soo celiyey waxayna tani dhiirigelinaysaa isboortiga dalka si loo helo ciyaartooy kala duwan oo leh dhammaan xirfadaha isboortiga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa faahfaahin ka bixiyey magacaabista golihiisa wasiirada waxaana madaxweynuhu dhinac kale uu sheegay in la xallin doono wixii tabashaha oo ay qabaan qaar ka mida beelaha dega gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo markaasi cabasho ka muujiyey magacaabista golihiisa wasiirada cusub
marka la dhiso dad aanan qanacsanayn mar walba waa soo baxaya runtii waana wax gar ah oo macquul ah oo dadka aanan qanacsanayn de xisaabta ay marka iyagu arkayaan maadaama wixii wax been loogu qaybsanayo ay yihiin xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle waa dad xilkas ah waaye waa dad fahamsan runtii yacni dowladduna inay curdun tahay waa dad fahamsan in aan muxuu ahaa yacni hadda xilliga aan annaga ku dhismaynaba xilli orada inuu yahay hawshanna waa hawshii ugu horreysay waaye waa golihii wasiirada ugu horreeyay waaye ma aha wax muxuu ahaa aayad qur-aan oo samada ka soo degay qaladaad waa jirayaan anigu wax iguma soo degayn la tashiyase waa sameeyey xildhibaan baarlamaanka hirshabeelle ku jira oo aanan aragna ma jirin ayagoo reer reer ah ayagoo qof qof ah sidaasoo kale xildhibaanada hirshabeelle ee dowlad goboleedka maaha ee midda federaalka ah inuu joogo ayaga naftooda waan arkay beelaha waan arkay dabcan waxa waaye maadaama soomaaliya sideedaba shaqo abuurkii u yaraaday wixiina ay isaga ekaadeen wax reero yacni muxuu ahaa oo qofkii jooga isaga wax laga filayaa ay tahay inuu dhowr asaga ilma adeertia uu magacaabi doono ayaa waxaa timid si nololba loo helaba shaqo kaloo la qabtana aysan jirin in markaa reer walba iyo jifo walba iyo kulli xil iyo mas-uuliyin la wada doono balse waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala qaabka aan rabno inaan u shaqeyno marka la arko in laga qanco in wasiir reerkaagu ha lahaada ama yuusan lahaanin xaqii aad ku lahayd ee waxqabadka ahaa inaan marnaba iyo shaqa abuuritaanka iyo intaba inaanan waxuu ahaa xildhibaanna waa iska jiraan runtii bani aadamku farahaba ilaahay ma simin yacni qof haddee isaga hadduusan isaga xildhibaankii helayn inuu markaa ka doorbidayo inay wixii oo dhan burburaan ay dumaan balse annaga golaha wasiirada oon soo dhisnay waxaa u badan waa xildhibaanada taladaasuna waa talo xildhibaanada ka timid waayo hirshabeelle
dhinaca kale waxa uu ku baaqay madaxweynaha hirshabeelle in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle
runtii dowlad goboleedka waxaa ka jirta sida soomaaliya guud ahaan ka jirtaba abaaro aada u fara badan abaaro culus abaaro runtii saameyn weyn ku yeeshay dadkii iyo duunyadii intaba shacabka hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa dal iyo dibad meeshii ay joogaanba inay u istaagaan sidii ay dhinacooda uga samato bixin lahaayeen dadka walaalahood ah abaarta culus ee haysata ee ah wax rabaani ah oo muxuu ahaa kolley waa laga gudbi doonaa laakiin in laga gudbo dadkii inay ka baxaan arrimaha waxaa loo baahan yahay dowladda hirshabeelle waa dowlad cusub waa dowlad curduna marka inay kaalintii tii dadweyne iyo tii dowladeed iyo kulliba inay ayaga u istaagaan sidii ay u buuxin lahaayeen ayaa ayadana ugu baaqayaa
gudahaana dhegaystayaal saaxiibayaal waxay war wixii dalkii gudaha marka gudaha iyo dibadda inaga soo gaaray waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa muxidiin macalin cabdullahi ciddi oo isagana waxaay dib uga daalacan kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga la socodka warka habeennimo ee warbaahinta qaranka